إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله الحمد لله أولا وآخرا إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا دم وسقناتي هريسية دم بيسبا الله مر لباد نبت قليو يا أمني إسقسو كين عليك ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahad leh waxaanan rabbi ugu mahadnaqayaa calaa nicamihi aldaahirati waalbaatina nicamtiisa muuqata iyo taqarsoon labadaba waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu mahadnaqayaa nicamkiisa tirada badan ee aan la koobi karayn walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadnaqayaa mawaasimta iyo munaasabaadka khayrka ee ilaahay inoo jideeyey falahu alxamdu walminna walahu lamru min qabli wa min bacdi mahad iyo ammaan oo dhan isagaa iska leh arrinka iyo talada iyo sharcigana isagaa iska leh subxaanahu wa tacaala walaalayaal ilaahay jala jalaaluh markuu addoommadiisa ku abuuray dacfi iyo taag darro wa khuliqa alinsaanu daciifa hadday tahay awoodda jidh ahaaneed iyo hadday iraadada iyo doonistaba tahay maadaama ilaahay addoommadiisa dacfigaa uu ku abuuray oo marnaba aanay ka adkaysan karayn can ilmacaasi waaddunuub macaasida iyo dunuubta waxaa ilaahay inoo jideeyey raxmatan bicibaadihi isagoo inoo naxariisanaya munaasabaad aynu macaasida kaga maydhanno dunuubtana aynu isaga daadinno waxaa alla inoo sharciyeeyey munaasabaad iimaani ah oo ruuxu iimaankiisa ka sahay qaato macaasida iyo dunuubtana uu iskaga reebo mawaasinta iyo munaasabaadka khayriga ah qaar way tegeen oo wayna soo dhaafeen ninka fara qabsaday iyo nin ku khasaarayba qaarna waynu ku jiraa maanta qaarna foodaya nagu soo haya laakina almuwafaq ruuxa ilaahay waafajiya tawfiiqda uu ku toosiyey waa ka maanta munaasabadda uu taagan yahay walow tii hore haba seegtee ka fara qabsada ee cibaado iyo camal saalixa ku camira walaalayaal
waxayna soo dhaafay shahru rajab waxaynu ku jiraa oo inoo bilaabmay bifadli illaahi wa nicmatihi shahru shacbaan waxa fooday inagu soo haysa shahru ramadaan waxau idhi abubakr albalqi shahru rajab shahru zarci wa shahru shacbaan shahru saqyi zarci wa shahru ramadaan shahru xasaadi zarci waxaa uhi bisha rajab oo ka mida min ashhuri اlxurum bilaha xurmada leh ee ilaahay xurmada gaarka ah ku xurmeeyey iyada iyo muxaram iyo dulqacda iyo dulxija iyo rajab waxaa la yidhaha waa ashhur اlxurum ina cidaةa shuhuuri cinda allahi اثna caشhara shahra fi kitaab اllah minhaa arbacaة اlxurum wa minha rajab waxa uhi abu bakr shahru rajab waa shahru zarc waa bishii zaraca la beeranayey ee ininyaha ama midhaha dhulka lagu ridayey ilain sida beeraha aynu u beeranno ayaa adduunyadoo dhammina ay masraca ama beer u tahay oo camalka loogu beerayaa shar iyo khayrkuu doonaha noqdeen waxau ihi markaa rajab waa bishii zarca la beeranaya midhaha dhulka lagu ridayay wa shahru shacbaan shacbaanna waa shahru saqyi zarci waa bishii rajab wixii la beertay la waraabsan lahaa si hadhow loo goosto oo beertu aanay u been wa shahru ramadaan shahru xasaadi zarci ramadaanna waa bishii wixii rajab la beertay ee shacbaan la waraabsaday midhihiisa la guranayay idan anta yaa akhi lmuslim idaa lam tasrac famaadaa tasqi wa idaa lam tasqi famaadaa taxsub haddaanad marka hore beeran rajab maxaad waraabsan maanta haddaanad zaracaagii hore maanta waraabsan maxaad goosan berri toole waxaa aada iyo aada munaasab inoogu ah inaynu zarcanno oo aynu khayrkiiyo wanaagga beeranno weliba aynaan ku dayn beerasho keliya laakiin waxaynu beeranne aynu ka warhayno ninka beeralayda ee xariifka ahi waa ka beertiisa ka warhaya ee wixii dulina ama dhiba ama darar ee dhibaya ka zuuliya ama ka harameeya ama waraabiya ee had iyo jeer ka warhaya beertiisa si uu hadhow midho wanaagsan u goosto laakiin ruuxa aan xariifka ahayn ama aan macrifada lahayn waxaa laga yaabaa midho intuu meel ku rido inuu isaga dhaqaaqo dabeedna ay sidaa ku baaba'aan waa muhiim in la camal falo oo wax la beertoo la tabcado waxaase ka sii muhiimsan waxaad ku tacabtay inaad ilaashato fara badanaa qof tacbay oo soomay oo salaaday oo sakeeyey oo xajay oo haddana maalinta qiyaame habaan mansuuran bannaan ciddaa aysa soo taageen oo ay ku rumowday ciyaadan billaahi caamilatu naasiba qof shaqeeyey oo camalkii waxaan tacabiyo daalahayn aan ka goosan ama dheef kale aan ka goosan walaalayaal waxaa aada iyo aada munaasab inoogu ah bishaa shacbaan ee inoo soo gashay ee maanta afarta ah sida waxa weeyaan tawqiidka ama xaramka ay tilmaameen inay salaasadii kow ahayd maantana markaa afar noqonaysa inaynu bishaas inta inooga hadhay aynu ku fara adayno oo aynu ku tuntuunsano inaynu waktiga iyo zamanka qiimihiisa garanno oo aynaa fudaydsan waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kamaa fi lbukhaariyi min xadiidi ibni cabaas nicmataani maqduumun fiihima kafiiru min annaasi alsixatu walfaraaq laba nicmo dadka bedidoodu way ku khasaareen oo kamay faa'idin waa caafimaad qabka iyo firaaqada iyo waktiga xasanulbasrina wuxuu lahaa calayhi raxmat ullah ma min yawmin yanshaqu fajruhu ila wayunaadii wayaquul يا ابن آدم أنا يوم جليل وعلى عملك شهيد فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة وحسن البصري لقور ينوي رحمه الله maalin kasta oo waageedu baryaa way dhawaaqaysaa maalintaas waxaanuu yowmkaasi leeyaho ku dhawaaqayaa ina aadamow waxaan ahay maalin cusub camalkaagana markhaati baan ku ahay fatasawad minii iga sahay qaado oo iga faa'iidayso ayuu yowmkaasi odhanaya fa innii idaa madaytu laa acuudu ilaa yowmi alqiyaama waayo maanta haddaan tagoon ku dhaafo ilaa qiyaamaha dibku ugu soo noqon maayo waxaa kaloo u lahaa xasan albasri calayhi raxmat ullah laqad adraktu aqwaama kaanuu calaa awqaatihim ashadda minkum xirsan calaa danaaniirikum wa daraahimukum waxaanu soo gaadhnay dad waktigooda iyo zamankooda kaga dadaal badnaa dadaalkaa u haysaan dirhamkiina iyo diinaarkiina ama lacagtiina adduunyada waxaa kalou lahaa xasan albasri raximah llah ya bna aadam inamaa anta ayaam faidaa dahaba yawmuka dahaba bacduk ina aadamow maalmo isku tegay un baad ka kooban tahay cumrigaagu waa maalmo isbiirsaday oo maalini markay kaa tagto bar cumrigaagii ka midaa tegay dibna aan kugu soo laabanay walaalayo haddaba shacbaan waa bilkhayr iyo fadaa'il badan ilaahay dhex dhigay waxa ugu weyn inaynu ku camiro waxaa ka mid ah siyaamu tatawuq soonka sunnada ah nabiguna sala allahu alayhi wasalam waxa uu yidhi kamaa fii saxiixi iljaamici min xadiidi abi umaama saxaabigii yihi rasuulkii allow itus camal iyo cibaado aan ku tuntunsado ee anfaca waxa uhi calayka bisawm fainahu laa midla lah wa fii riwaayatin laa cidla lah waxa uhi war soonka ogow oo soonka laazim waayo wax u dhigmaa ma jiro waa cibaado qiimo badan waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalama kamaa fi saxiixayn min xadiidi abi saciidin ilkudri من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا منك مال كلي إلهي درتي أصومة وحي إلهي وجهي سنار تكديري يا تطبات الضيرو تطبات سنة إن لو صعب إلا أي وجهي سنار تلك لتركيا الله أكبر لكن سرت إيا سبقت ama waxa weeyaan xikmaddu waxa ay ku jirtaa fii sabiili illah laa riyaa-a walaa sumca maalin keliya oo alla dartii aada u soontay waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam kamaa fii saxiix iljaamici min xadiidi xudayfa man khutima lahu bisiyaami yawmin dakala aljanna ninka cumrigiisa loogu khatimo waa khayru khaatima maalin soonkeed macnaha isagoo saa'ima ilaahay oofsado ee cumrigiisu uu ku dhammaaday uu ku gabagaboodo soon jannada waa gala waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam kamaa fii musnadi alimaami axmed min xadiidi cabdillaahi bni camr bni alcaas alsiyaamu waalqur'aan yashfacaani lilcabdi yowma alqiyaama yaquulu siyaam ay rabbi منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه ويقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وحن نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صومك يا قرآنك أدونك ويؤرقي يا مالك قيامك صومك وحورنا يا رب غيوب أدونك cuntadii iyo cabbitaankii iyo shahawaadkiisii marka hore xalaasha u ahaa ayaan ka xakameeyey maanta ergadayda ah bal ergaanu ahay maalintii ayuu soomanaa oo shahawaadkiisi iyo cuntadiisiiba aanu diiday waxaa odhanayaa qur-aankuna rabbigayow ninkan habeenkii baan hurdo u diiday oo cibaado iyo waxa weeyaan qiyaamku igu ka cadiy ee maanta ergadayda aqbal waxaa nabigu yihi falyushafacaan labadaa ergadooda waa la aqbalayaa oo la celin maayo idan waxa ugu wanaagsan ee maanta bishaa barakaysan ee khayrka iyo fadliga badan aynu ku camiro waxaa ka mid ah siyaamu tatawuc inaynu soomka sunnaha agarka isku gelino waa aynu ku dadaalno oo guntiga aynu meesha isaga dhigno madaa rajabun wamaa axsanta fiihi wa hada shahru shacbaan almubaarak fayaa man dayaca alawqaati jahlan bxurmatiha afiq waxdar bawaarak fasawfa tufaariqu ladaati qasran wayukli lmowtu kahran min tadaarak tadaarak ma اstaطacta min alkhaطaaya bitawbati mukhlisi wajcal madaarak calى طalb الsalaamati min jaxiimin fakhayru dawi jaraa'imi man tadaarak waxau shaacirkaasina lahaa madaarajabun wamaa axsanta fiihi warniyahu lala hadlayaa bishii rajab way tagtay wanaagna maad samayn wahada ha wahaadaa shahru shacbaan almubaarak bishii shacbaan ee khayrka badnaydna wataa soo gashay fayaa man dayaca alawqaati jahlan bixurmatiha afiq waxdar bawaar ninka waktiyadiisii dayacay isagoo waktigaa xurmadiisa aan garanayn oo jaahilka aho war baraaru oo halaagaaga ka digtoono oo iska ilaali inaad halaagsanto fasawfa tufaariqu ladaati qasran wayukli lmowtu qahran minka daarak macmacaanka adduunye aad shaqayso ama aada macaansanayso hasab baad kaga tegi doontaa adoon lagaala tashan ayaa gurigaaga geeridu ay kaa kaxayn doontaa tadaarak ma staطacta min alkhaطaaya bitawbati mukhlisi wajcal madaarak intaad awoodo istaba qabo oo waxaad xumaysay dib ka hagaaji waxaanad ku hagaajisaa tawbad ikhlaas iyo tawxiid ku dheehan waxa weeyaan tawba nasuuxa oo shuruuddeedii dhamaystiratay la kaaday wajcal madaarak calaa talabi asalaamati min jaxiimi halka aad ku wareegaysiiyo madaarkaaga waxaad ka yeeshaa inaad jaxiimo ka badbaado oo janno ku guulaysato oo rabbigaa rabbihiisa aad hesho fa khayru dawi ljaraa'ibi man tadaarak kuwa dembaaba waxa ugu khayr badan kuwa dembigooda ka daba taga ee hagaajiya waayo kullu bni aadam khaطaa wa khayru lkhaطaa'ina tawaabuun nebi moxamed baa yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ina aadam dhammaantii waa gaf badane kuwa gafana waxa u khayr badan kuwa noqodka badan ee markay wax xumeeyaanba wanaag ka dabageeya ina alxasanaati yudhibna sayi'aat walaalayaa waxaa maanta inoo mudan oo munaasab inoo ah inaynu dunuubteennii ka daba tagno oo aynu isdabaqabatayno oo maadiga hore inakoon eegin xaadirka maanta aynu taagannahay aynu ka faa'iidaysanno astaqfiru llah alxamdu lilaahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah walaalayaal shahru shacbaan waa bil nabigu sala allahu calayhi wasalam soonka uu farabadin jiray innakana ay munaasab tahay inaynu kaga dayanno soomka sunnada ee uu farabadin jiray saxiixaynka waxaa ku sugan xadiidu caaisha radia allahu canha inay tidhi maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam istakmala siyaama shahrin qatu ila shahra ramadaan wma ra'aytuhu fii shahri akara siyaama minhu fii shacbaan waxay ooridiisii daahirka ahayd ay tiri caaisha radi allahu canha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam weligii maan arag bil soonkeed isagoo sanka isugu wada xidhoo dhammaystiray oo bishaa bilow ilaa dhammaad soonku dhameeye ma arag ramadaan mooyaane bil kale yacni bilu dhammaanteed wada sooma ma arag ilaa ramadaan mooyaane waxay caayisha tidhi mana arag bil u soonka sunnada ah kaga fara badan yahay bisha shacbaan yacni bil u soon sunno ah soomana waxa ugu fara badnaa walow yaanu kuba dhammaystirine shahru shacbaan bishaa maanta aynu ku jiraa bilowga ah waxaa kaloo ku sugan fi saxiixi sunani الnasaai wa abi daawuud min xadiidi usaama bni zayd inuu yihi waxaan idhi yaa rasuul allah lam araka tasuumu min shahri min ashuhuuri ma tasuumu min shacbaan rasuulkii allow kumaan arag bil bilaha ka mida aduu ka soomayo waxaad shacbaan ka soomayso yacni shacbaan oo kale sideeda adoo u soomayo kuma arag rasuulku waxa uhi daaka shahrun yaqfalu الnaasu canhu bayna rajabin wa ramadaan waxa uhi usaamow kaasi waa bil dadku ay moogan yihiin oo khayrkiisa aanay ku baraarugsanayn oo laba bilood u dhaxeeya rajab iyo ramadaan wa huwa shahrun turfacu fiihi اlacmaalu ilaa rabbi اlcaalamiin waana bil acmaasha ilaahay loo horyeelo fauxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im waxaan jecelahay haddaan nebi moxamed ahay sala allahu calayhi wasalam in camalkayga alle loo kor yeelo anoo sooman haakada qaala nabiyu mustafa sala allahu calayhi wasalam waxau rasuulku tilmaamay bishani bil dadku ay moogan yihiin inay tahay oo maadaama bil bilihii xurmada lahaa ka mid ihina ay ka horrayso rajab ah bishii ramadaan ee fadliga badnaydna ay ka dambayso ramadaan ah inaan dad badani xagga shacbaanba aanay yeegin cibaadaduna waxay sii wanaagsan tahay qofku markuu camalka iyo cibaadada ku camiro fii waqti kaflati innaas marka aan cidina ku caawinayn cidina ku taageeraynin dad badani ay moogan yihiin isagu inuu camiro markaasay sii macaanta ay sii fadli badan tahay walaalayaal waxaa kaloo rasuulku yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixi اljaamic min xadiidi abi muusa alashcari in allaha tacaalى layaطalicu fi laylati الnisfi min shacbaan fayغfiru likuli cabdi fayغfiru lijamiici khalqihi ila limushrikin aw mushaaxib waxau nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamuh عalayh xadiidkaa صaxiixa ah sheekh اalbanina uu tasxiixiye calayhi raxmat اllah waxa uu nebigu yihi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau addoommadiisa soo daalacdaa oo u eegaa habeenka ay shacbaan kala barhka tahay ayaa alle addoommadiisa u soo daalacda markaasaa dhammaan addoommada uu wada dembi dhaafaa ilaa laba mooyaane ilaa limushrikin aw mushaaxid nin mushrik ah oo ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey loo dembi dhaafi maayo waayo qofka ilaahay xaqiisii intuu ka qaaday cid kala siiye xaq uma laha maqfiro iyo dembi dhaaf in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay shirki in loo sameeyo dhaafi maayo ruuxa ku dhintaana waa ahlu naar naarta ku waaraya shirkigaa hadduu ku dhinto laakiin wixii shirki iyo gaalnimo ka soo hadhay ilaahay addoommadiisa cidduu doono waa u dhaafaa oo waa taxta almashiica oo haddaad kabaa'iru dunuub dembiyada u waaweyn aad ku dhimato laakiin muwaxid aad ahayd cibaadada ilaahay cid kale aan la wadaajin laba arrin midkood baad u bandhigantay ama aada u dhaxaysaa in ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisa ballaaranba uu kugu saamaxo oo naar baanad aragay jannada aada hore ka gasho iyo ilaahay naarta intuu kugu soo nadiifiyo oo macaasida uu kaaga soo maydho inaad jannada ku dambayso oo cidhibtaadu janno ay ku dambayso waayo muwaxid naar kuma waaro laakiin mushriku waa ahlu naar naarta ku waaraya ilaahay dhammaan waa u dembi dhaafaya addoommadiisa mushrik mooyaane aw mushaaxin ama ruux isaga iyo walaalkii cadaawadi ay u dhaxaysay maaha cadaawa diiniya ama cadaawa lilaahi wa fi llah waayo ruuxa ilaahay dartii haddaad u goysay oo diin xumo ama gaalnimo ama fusuq aad ku nacday iyo cadaawaddaadu waa cadaawa sharciya laakiin walaalkaagii mu'minka ahaa ee diinta iyo islaamnimada iyo caqiidada aad ku walaalowdeen markaad hawo ku goyso iyo cadaawad shaksi ah iyo arrimaha duniyo waxay taasi kuu sababaysaa maqfirada alle in lagaa xijaabo waxaa xadiidkaa u markhaati kacaya xadiidkii nabigu lahaa sala allahu alayhi wasalam kamaa fii saxiixi muslimi min xadiidi abi hurayra tuftaxu abwaabu ljannati yowma alinayn wa yowma alkhamiis waxaa albaabada jannada la ballaqaa oo la furaa maalinta isniinta iyo khamiista waa labada maalmood ee nebiguna uu soomi jiray in la soomaana ay sunnada tahay waxa uu nebigu yihi fayuqfaru likulli cabdin laa yushriku billahi shay-a addoon kasta oon ilaahay u shariik yeelin waa loo dembi dhaafaa ilaa rajulan kaana baynahu wa bayna akhiihi shaxmaa fayuqaalu andiruu haadayni xataa yasطalixaa andiruu haadayni xataa yasطalixaa andiruu haadayni xataa yasطalixaa waxa uli laba nin oo cadaawadi ay u dhexaysay mooyaane waxaa la odhanayaa labadaa qof ee muslimiinta cadaawadu ay dhex taallo bal hadda u kaadiya intay heshiinayaan ee ay cadaawadooda iyo xiqdi iyo xumaanta dhexdooda ay ka qaadayaan waxay arrintaasi daliil u tahay dadka muslimiintaa cadaawadda dhexdooda dhacda iyo waxa weeyaan xiqdiga iyo xumaanta ay isu qaadaan sida ay diintooda iyo dembi dhaafkoodaba ay raad ugu leedahay ee cuquubo iyo cadaab ay ugu sababi karto wa fi lmuqaabil cadaawaddu hadday cadaab sababi karto cadaawad la-aantuna jannay sababaysaa waxaa u daliila xadiidkii kale anas bn maalik lahaa radia allahu canhu wa ardaah nebiga ayaanu la fadhinay maalin maalmaha ka mid ah markaasaa rasuulku waxau yihi sala allahu alayhi wasalam yalacu alaykum yadlacu calaykum alaana rajulu min ahli ljanna waxaa halkaa idinkaga soo baxaya nin ahlu janna ah waxau yihi saxaabigu halkii waxaa ka soo baxay nin ansaari ah oo kabihiisa bidixda ku laalaadsanaya oo weysadii biyihii uu ku soo weysaystay garhkiisa ay ka da-ayaan maalin labaad ayaa nebigu yihi yadlacu calaykum alaana rajulu min ahli ljanna waxaa halkaa idinkaga soo baxay oo idin imanaya nin ahlu janna ah ninka laftiisii oo sifadii lafteedii ku sugan ayaa halkii ka soo baxay maalintii saddexaadna sidii saddex jeer sidii markay dhacday ayaa wuxuu yihi cabdillaahi bnu camar waxaan idhi alla ilaahay ninkaasi janno wuxuu ku helay u kuurgalo oo raadi si aad adla u samayso ninkiibuu u tegay markaasuu ku yihi waa waxaan doonayaa aabbahay baanu iskhilaafno aan ku dhaartay saddex shay inaanan usoo geline dee haddii aadi bariin kartoodi hoyn karto saddexdaa cisho marti inaan ku noqdaan doonaya soo dhawow buu yidhi dhibaato ma lehe saddexdii cishe cabdillaahi bnu camar ninkii ayuu u hoyduu la seexday isagoo camalkiisa iyo cibaadadiisa bal eegaya bal ninkani hadda janno wuxuu ku helay waxa uhi cabdillaahi bnu camar wax camala oo fara badan oo dadka uu dheer yahay waan arki waaye markii dambaan ku yihi warnin yahow cadaawad iyo dood aniy aabbahayna dhex martay may dhicin laakiinse nebi moxamed baan saddex jeer ka maqlay hadalkaa dabeed waxaan doonay waxaad halkaa ku gaadhay inaan ogaado dee wax camaloo dadka dheer tahayna ma arkayo waxa uu ku yihi maa huwa ilaa maa ra-ay war waxa aad aragtay mooye aniga waxba igama hooseeya cabdillaahi bnu cumar markuu sii jeestay uu ka dhaqaaqay ayuu u yeedhay markaasaa uu yihi kayra annii laa ajidu fii qalbii liaxadi min almuslimiina qillan walaa axsudu axada calaa khayrin acطaahu llahu iyaah waxa uu yihi laakiin intaa waxaa ii dheer qalbigayga ruux muslim ah xiqdi iyo xasad iyo xumaan uguma hayo ruux muslim ah khayr alla u siiyeyna weligay kuma xasbin markaasaa wuxuu yihi cabdillaahi bnu cumar haadihi alatii balaqat bik wahiy alatii laa nutiiq war tanaa mansiladan ku gaadhsiisay buu yidhi waana ta aanaan isku karay markaa qalbi nadiifii waa ka jannada lagu galay qalbi xiqdi iyo xasad ka buuxaana waa ka makfiradii rabbi lagaga xijaabay cuquubana lagu mutay walaalayaal waxaa markaa munaasab inoo ah sidii caadadii muslimiintii hore ay ahaan jireen inaynu isasaamaxno oo waxaan macno lahayn ruuxa waxaa laga yaabaa adduunyadiisa ama magaca alla u siiyey ama maalka alla u siiyey ama madaxtinimada alla u siiyey ama maqaalka iyo codka iyo wejiga alla u siiyey intaa inaad ka dhimato oo aad ku xasado ayaaba laga yaaba oo ruux kaa xoolo badan ama kaa xoog badan ama kaa waxa weeyaan xeelad badan ama kaa aftahansan dee inaad xasadaa laga yaaba oo aada weliba damacdo nicmadaasi intay ka suusho adi inay kugu soo wareegto waxaa walaalayaal markaa aada iyo aada munaasab u ah in dadka muslimiintii arrimaha adduunyo ee ay isku colaadinayaan inay ka toobad keenaan si ay makfirada ilaahay u helaan waxaa ilaahay ku sifeeye mu'miniintii hore in halkudhagooda iyo ducadoodu ay ahayd inay yidhaahdaan waata aynu rabno inaynu qudwo iyo tusaale ka dhiganna eh ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم maxaa ay muuminiintii hore ku ducaysanayeen rabbigayo noo dembi dhaaf annaka iyo walaaladayadii iimaankan iyo islaamnimada nooga soo horreeyey hormoodka noogu ahaa annakiyo iyagaba allow noo dembi dhaaf walaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu allah yow quluubtayada xiqdi iyo xasad ha u gelin mu'miniintii naga horraysay mu'miniinta dhammaantood kuwa jooga iyo kuwii horeba midna allah yow qalbigayga xiqdi iyo xasad ha u gelin ee saafi nadiifa allah yow uga dhig ducadaasi waa ducadii mu'miniinta laakiin maanta waxaad moodaa bulshada iyo ummadaha muslimiinta kullamaa jaa ummatu lacanat ukhtaha sida dhaqanka gaalada iyo ahlu naarku u ahaa in markay ummad ama jiil yimaadaba kii hore u nacdalayo laakiin munaasabku wuxuu ahaa jiil walba jiilkii ka horreeyey wanaagga uga hormaray duco iyo wanaag inuu u gudbiyo iyo calool wanaagsan walaalayaa idan nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay in waxa weeyaan habeenkaa shacbaan ay kala badhanto ilaahay addoommadiisa intuu soo daalacdo inuu dhammaan u dembi dhaafayo labadaa mooyaane ilaahay hadduu kufri iyo gaalnimo iyo shirki inaga badbaadiyey aynu nafteenna ka badbaadinno cadaawad iyo calool xumo dadka mu'miniinta aynu u qaadno si aynaan dembi dhaafkaa u seegin bacdu salaf waxaa laga wariyey inay yidhaahdeen afdalu lacmaal salaamatu suduur wa sakhaawatu nufuus wanasiixatu lilumma wax la qabto waxyaabaha ugu wanaagsan waxaa ka mid ah laab xaadhan oo fayow oo mu'miniinta u nabad gashay oon xumaan iyo xifdi loogu hay iyo naf saki ah oo waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyana ku qanacsan oon xirsi iyo dadaal xaddaafa adduunyada aan u qabin wixii alla siiyeyna waxa weeyaan gacan furan oo wax ka bixinaysa naftaa sakigaee deeqsiga ah ee gacanta furan iyo ummadda oo loo nasteexay yacni ummadda oo nasteex loo noqdo in wanaagga la faro xumahana laga xakameeyo loo diido walaalayaal waxaan kusoo khatimayaa khudbaddeennan innakoo fadaaisha iyo acmaasha wanaagsan ee laynaga rabo sii wadi doono in sha allahu tacaala maanta shacbaan wataa bilatee afarteedii aynu marayno wixii tegay jiigsimaad male laakiin maanta ayaynu joognaa aynu ka fara qabsanno ooyaynan ku khasaarin qad faata maa faat waalmu'ammalu qaybun walaka saacatu alatii anta fiiha wixii tegay wuu tegey waxa soo socdaana waa qayb aanad ogeyn waxaad ka qaadi laakiin saacaddaad joogtaad leedahay waxaad dhigato khayr iyo shar midkuu noqdaba taasunbaa hanti iyo lama huraanku ah rabbana aatinaa fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم